بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaynu ku soo guda jirnay kitaabkii safiinatu najaah kanna waa darsigii labaad kana bilaabmaya qowlka uu leeyahay musanifku raximahu اllahu tacaala faslun furuud lwuduu'i sita fasalkan wuxuu sheekhu raxmatullaahi calayhi kaga warramayaa weysada faralladeeda lagama maarmaanka ah ee la-aantood weysadu aanay jiraynin wuxuu ihi furuud ulwuduu'i weysada faralladeedu sittatu lix weeyi alawalu midka koobaad anniyatu niyada weeyi in la niyeeyo weysadii athaani midka labaadna ghaslu lwajhi waa wejiga oo la maydho xadkiisana waynu soo aragnay athaaliu midka saddexaadna ghaslu lyadayni maca almirfaqayni labadii gacmood in la maydho iyadoo labada xusul lala raacinayo mid walba xusulkeedu uu ka mid yahay oo la maydhayo alraabicu ka afraad masxu shayin min alra'si wax madaxa ka mid ah in la masaxo waxaasina wuxuu noqonayaa sida aynu garanayno ama diirka madaxa wax ka mid ah ama timihiisa wax ka mid timahana shardiga ay leeyihiin safiinatu salaadkii baynu ku soo arag alkhaamisu ka shanaad ghaslu rijlayni maca alkacbayni in la maydho labada lugood maca kuraamaha yacni mid walba labadeeda kuraamoodna iyadoo la raacinayo asaadisu midka lixaad atartiibu isku xigsiinta qaabkaa laysugu xigsiinayo oo loo tartiibinayo weeyi wuxuu ihi faslun anniyatu qasdu shayi muqtarinan bificlihi anniyatu niyadu qasdu shayi waa in wixii loo qasto oo la doono muqtarinan rabitaanka iyo doonitaankaas oo la xidhiidha bificlihi falkiisa iyo samayntiisa waa inaad shaygii doonto adigoo doonitaankaa ku xidhiidhinayana samayntiisii marka doonidda aada shayga doonto ee aada go-aansato haddii aanad falkii raacinin maxaa la yidhaahdaa casiimaa la ydhahda go-aan unbaa la yidhaahdaa laakiin niyo goormay noqonaysaa marka intaad wixii go-aansato adigoo oo doonaya oo raba aad falkiina raaciso markaasaa maxaa la odhanayaa waa niya haddii falkii aanad falin laakiin wixii go-aan unuu kuu yahayna maxaa la odhanayaa casiima oo waxaad go-aansatay laakiin waad niyeysay la odhan maayo haddaanad falkii raacinin baa la markaa falkii markaad la xidhiidhiso ayaa waxaa la odhanayaa niya saa daraaddeed ayaynu leenahay markaad wejiga biyaha gaadhsiinaysa waa inaad niyadii weysadu ay jirto intaa wixii ka dambeeya haddii markaa maskaxdaadu ay meelo kale ku maqan tahay ficiladiina aad sii wadood gacmihii maydhaysood madaxii masaxaysood lugihii maydho waa caadiyo way kuu jiraysaa weysadu qasdu shayi shayga oo loo qasta ayaa niyo la yidhaahdaa muqtarinan xaaluu qasadkaasi yahay mid la xidhiidha bificlihi shayga samayntiisa iyo falkiisi wa maxaluhaa meesha wax laga niyeeyaa alqalbu waa qalbiga qalbiga yaa wax laga niyeeyaayo niyadu dee waa qasad iyo rabitaan rabitaankuna waa arin markaa nafsi ama qalbiyaho qofka qalbigiisa iyo niyadiisa ah wa maxaluha alqalbu marka halka wax laga niyeeyaa qalbiga weey watalafudu bihaa dhawaaqa lagu dhawaaqayo niyadiiya waxaasaan samaynayaa la odhanayaana sunnatun wax fiican weeye arrin markaa iska fiican uun weeyaane laakiin shardi maaha oo adigoon waxba ku dhawaaqin ayay niyadii kuu xasili kartaa inaad markaa tidhahdo waan weysaysanayaa ama weysadii baa niyeeyey markaad wejiga markaa biyihii taabsiinayso waswaaska iyo waxaasun bay kaa dafcinaysaa oy kaa riixaysaa iyo hadhow miyaad niyootid aad isweydiin karto ayuunbay meesha ka saaraysaa mooyaane laakiin niyadu meesheedu waa qalbigo taa qalbigaa kugu filan wa waqtuhaa goormaa la niyoodaa wax taynu weysadii ka hadlayno tii weysadu ka hadlaya wuxuu waqtuhaa waqtiga niyada weysadu ay dhacaysaa cinda ghasli awali juz'in min alwajhi waa marka qaybta ugu horeysay wejiga aad maydhayso oo wejigii waxa ka horeeya gacantii maad gacmaha marka hore maydhayn oonad luqluqanaynin oonad sandaarsanayn markaa kadib baad wejiga maydhaysaa intaasoo dhan mabilaaniyay ahaanaysaa mabilaaniye ahaan mayso ee iyagu de maadaama ay sunno yihiin niyadoodiina waa sunne oo weysadii u xanibnaan mayso markaad wejiga laakiin gaadhaysa wejiga ayaa ruknigii ugu horreeye arkaantii afarta ahaa waa afar cudwi xubnaha weysadu waa wejiga iyo labada gacmood oo isku xubina iyo madaxoo xubina iyo labada lugood oo isku xubina waa imse xubnood arbacatu acdaa baa la yidhahdaa acdaa lwuduu xubnaha weysadu waa imisa waa afar lixa odhani waxaad odhanaysaa waa afar waa wejiga iyo labada gacmood oo mida iyo madaxoo mida iyo labada lugood oo mida arrintaana waxaynu afar uga dhigayno safiinihiina waynu kusoo ishaarnay imikana waynu yar ishaari doona haddaba xubinka ugu horeeya xubnihii afartaa haddee waa wejiga gacmahan ka horeeya iyo sandaarsiga iyo luqluqashadii waa sunna iyagu marka iyaga niyadiina waa u sunna haddii waxa weeye sunnihii baan kuu xasilan haddaanad niyo markaa inaad niyooto markaad gacmaha maydhayso dee waa iyaduna markaa waa waa loo baahan yahay haddii laakiin la waayo oo markaad wejiga maydhaysa aad niyooto weysadii way ku ansaxaysaa saasuu markaa sheekhu uu leeyahay cinda gasli awali juz'in min alwajhi qaybta ugu horeysay wejiga aad maydhayso markaad biyaha aad taabsiinayso markaa niyadu waa inay jirto wixii ka dambeeya haddaad mashquusho ba'siyo dhib ma laha inta ka horeysana oo gacmihii iyo sandaarsigii iyo luqluqashadiiyana si sunnihii kuugu xasilo niyadii waa lagama maarmaan haddii niyadii la waayo sunnihii un baan kuu xasilin watartiibu tartiibta aynu leenahay iyaduna waa rukni waxaa loogala jeedaa anlaa yuqadama inaan laga hormarin cudwun xubin calaa cudwin xubin kale xubin ka mida xubnihii weysada waa inaan laga hormarin xubin kale oo ka horreeyey sidaa weeyi tartiibtu markaa markuu yidhi xubin waa inaan xubin laga hormarin xubnuhuna imisay ahaayeen ya afar bay ahaayeen xubnaha weysadu afar bay ahaayeen marka waa inaan afartii waa in sidii u kala dambeeyeen loo kala dambaysiiyo wejigaa la horreysiin gacmahaa lagu xigsiin madaxaa lagu xigsiin lugahaa lagu xigsiin halkanay markaa macno samaynaysaa markaynu gacmaha lena waa laysku tirinaya lugahana waa laysku tirinaya markaa gacmihii waa isku hal xubin haddaad iyagii hal mar wada maydho ama aad bidixdiiba horreysiiso weysadii way ku asixi kol haddii wejigii dabadii ay tahay wejigii aad maydhay labada gacmood tii aad ku bilowdaba iyo haddaad hal mar wada maydhaba weysadii way asixi laakiin maxaa wanaagsan inaad midigta horreysiisaa wanaagsan bidixdana aad dambaysiiso labadii lugoodna waa saasoo kale watartiibu haddaba tartiibku anlaa yuqadama waa inaan laga hormarin cudwun xubin afartii xubnood ka mid ah calaa cudwin ay qablahu xubin ka horeeyey waa inaan laga hormarin faslu almaau qaliilu wa kaiir weysadii biyey u baahan tahay biyihii baa layna kala barayaa markaa axkaamteedii wuxuu yidhi almaau qaliilu wa kaiirun biyihii kuwa yar iyo kuwa badan ayaa u kala qaybsamaya falqaliilu biyihii yaraa maa duuna alqulatayni waa wixii laba quladood ka yar laba quladood wixii ka yar yaa la odhanayaa waa biyo qaliil ah labada quladood maxaynu ku xadidnay ya ugu yaraan boqol iyo shan iyo labaatan litir bay noqonaysaa markaynu heerka ugu yaree la sheegay aynu qabanno xadkii culammadu ay sheegeen maxaynu nidhi diraacun wa rubcun tuulan wa cardan wa cumqan shan boqoloo rodol buu inoogu sheegay kitaabkeenni shan boqoloo rodol buu inoogu sheegaa dee markii markaa tan loo bedelna waxay noqonaysa waynu nidhi culamadu siday u qiyaaseen masaaxadeeda waa dhudhun iyo rubicii oo ballac iyo dherer iyo joogba ah mijirkuyuuga ay sheegaan marka dhudhunkiina inta ugu yaree lagu qiyaasay waa kuwuu yidhi waa laba shibri dhudhunku waa kii aadamaha waa laba shibri ama laba taako taakadiina waa afar iyo labaatan farood oo isberber yaal afar iyo labadii taako taakadiiba waa labiyo toban labada taako waxay udhigmayaan afar farood oo sidaa isu berberi afar iyo labaatan farood oo sidaa isu berberyaalla weeyaan dhudhunku oo waa laba taako kolkaad sidaa u qiyaasto mitirka haddaad saarta inta badan faraha caadi waxay soo baxayaan afartan sentimitir waana injineeradu siday labada taaka u yaqaan taakada iyagu labaatan sentimitir iyay u yaqaanaan labadii taaka markaa afartan bay noqonayaan rubuciina muxuu noqonayaa afartanka rubucoodii muxuu noqonayaa toban buu noqonayaa ku dar markaa konton markaa dhinacaasa iyo dhinacaa iyo joogbaa intaa markaad markaa isku dhufato iyay boqol iyo shan iyo labaatan kun oo oo mitirkuyubay noqonayaan boqol iyo shan iyo labaatan kun oo oo sentimitir kuyub sentimitir isku yani maarata waxa saddex jeer la isku dhuftay ayay noqonayaan markaad markaa u bedesho boqol iyo shan iyo labaatan kun oo sentimitir markaad u bedesho litirkii markaad u bedeshana kunkii sentimitirba waa hal litir kunkii sentimitir ee isku wareega ahaaba wuxuu noqonayaa hal litir buu noqonaya markaa halkaa wax ka soo baxaya boqol iyo shan iyo labaatan litir biyahaas ayaa markaa wixii ga ka yar boqol iyo shan labaatanka litir wixii ka yar ayaa qaliil noqonay walkaiiru wixii badanina qulataani waa wixii laba quladood gaadha yani boqol iyo shan iyo labaatanka litir ugu yaraan fa akaru iyo wixii ka sii badan ayaa waxaa la odhanayaa waa biyo badan maxay ku kala duwan yihiin haddaba xaggii najaasadaay ku kala duwan yihiin biyaha yar iyo biyaha badani xukunkay ku kala duwan yihiin waa hal xukunoo waa maxay waa najaasada dabeetana walqaliilu haddaba biyaha yari yatanajasu wuxuu ku nijaasoobaa biwuquuci najaasati fiihi najaasada inay ku dhacdo najaase inuu taabto iyuu ku nijaasoobaa iyadoo aanay biyahaasi kor ka iman biyihii iyoo aan kor ka imani hadday najaaso la kulmaan oy najaaso taabtaan way ku nijaasoobaan wain lam yatakhayar biyahaasi yaanu isbedelinba kolba haddii najaasa ku dhacday yaanay isbedelinbe saasay ku nijaasoobeen walmaau lkaiiru biyahase badani laa yatanajasu ma nijaasoobo ilaa idaa takhayara طacmuhu ilaa uu isbedelo dhadhankiisu aw lownuhu ama midabkiisu aw riixuhu ama urtiisu isagoo weliba isku bedelaya binajaasatin taxdusu fiihi wey najaase ku dhacaysa markuu isku bedelo ayuunbuu noqonayaa biyaha badin ay noqonayaan nijaas laakiin haddaanay isbedelin walow najaasadii haba dhex taallo foostadii biyaha ahayd najaasaa salka u taallo waabaad arkaysaa laakiin biyihii urna kama muuqato dhadhanna isma bedelin midabna isma bedelin maxaynu odhanaynaa biyahaasi waa biyo daahira saad u isticmaalaysa deetana markay boqol iyo shan iyo labaatankii ka hoos maraan iyo maxaa lagu odhanayaa way nijaasoobeen biyahaasi hadday marka hore boqol iyo shan iyo labaatankii litir ku ahaayeen nijaasadiina guntay taallaayo salkay taallaayo waad arkaysa waxaad ku dhaadhicisay waadaan ama weel baad ku dhaadhiciso markaasaad ka soo dartay qayb intay biyaha weelkan aad dartay ku jira iyo kuwii kale isku furan yihiin biyihii waa wada daahir laakiin markaad ka darta ee ay biyihii kala baxaana intii weelka ku jirta intii ay kala go-aan ee weelkii u dhex maro ayaa waxaynu odhanaynaa biyaha hoostu waan ila boqol shanlatanka ka yaraadeen kolba hadday ka yaraadeen qulataynkii nijaasadiina ay salka u fadhido iyagu maxay yihiin inta yare weelka kuugu jirto unbaa daahira maanta weelka xaggiisii dambana maadaama biyihii kula jiro wuu nijaasoobey isaga laftiisu isaga laftiisiina wuu nijaasoobey ila waxaad ka saartay waxa weeyaa biyihii baad ka yaraysa boqol iyo shan iyo labaatankii ee marka way nijaasoobeen wixii ay taabtaana way nijaasaynayaan walmaa ulkathiiru haddaba biyaha badani laa yatanajasu biyaha badan iyagu ma nijaasoobaan ilaa idaa tagayara طacmuhu dhadhankiisoo isbedelo mooyaane aw lownuhu ama midabkiisoo isbedela aw riixuhu ama urtiisoo isbedela marka isbedel oo dhan maahe dee waa isbedel nijaaso ku yimid haddii urtu intood cadar ku shubtay biyihii soo markaa cadarkii ka uri maayo ma waxaynu odhanaynaa urtii baa isbedesho biyahaas way nijaasoobeen ha mayma odhanayno waa in isbedelkani uu ku yimid nijaaso sababteed nijaasaduna waa inay la kulantay haddaanay la kulmin biyahaasi ma nijaasoobaan walow nijaasadii haba ka urtee bakti baa ag yaala ceelkii maala biyaha badani ku jireen ayaa bakti ag yaala laakiin baktigaasi biyaha ma taabanayo dabaysha ayaa urtiisii soo qaadayso biyihii markaasaa istiraado kaba ama sanka usoo dhaweyso way urayaan maxaa ka uraya baktigan dee u dhow biyahaasi ma nijaasba ya maxay u nijaasoobi waayeen nijaasadu may taaban kol haddaanay istaabanin urtan ka uraysaa waxba yeeli mayso faslun muujibaatu اlgusli maydhiga waxyaalaha waajibiyaa sitatun lix weeyi kow ilaaju اlxashafati xashafadii dakarka ama labka oo la geliyo fi lfarji farjigii farjigii markaa de waxa weyaan qubulkii ama xubinkii hore ee dumarka uu noqon karaa waxaa kaloo farjigaasi uu noqon karaya dee xaggii dambe oo qof dabadiisa haddii la geliyo iyadana labadaba mayrigii uu ku waajibaya ilaajulxashafati xashafadii ama xubinkii ninka qaybtiisii hore oo lagu maqnaysiiyo fi lfarji farjigii wa khuruujuulmaniyi markaa labadii xubin haddii ay saaba isu galaan oo intaas xashafadii ay qarsoonaato mayrigii wuu waajibay ama qofku ha biyo keeno ama yaanu biyo keenin wa khuruujuulmaniyi waxaa kale oo iyaduna maydhiga waajibisa manidiiyo soo baxda manidiiyo soo baxda ama qofkoo hurda ha ka soo baxdo ama isagoo soo jeeda ha ka soo baxdo ama galmaha sameeyo galmaha ku timaado ama isagoo dharkiisaba xidhan oo aan galmaba samaynin biyuu ha ka yimaadaane haddii biyihii manida ahaa ee bani aadamku ka abuurmayey ay qofkii ka yimaadaan rag iyo dumarba oy bannaanka u soo baxaan maydhigii wuu waajibay haddaanay banaanka usoo bixin lakiin qofka uu wax dareemo deetana uu dareemo inay biyihii soo dhaqaaqeen waxba waajibi maayaan ilaa iyo banaanka ay usoo baxdo biyihii markay banaanka walow dhibicba ha noqoto waxa soo baxaya ee banaanka markay wax yimaadaan ayaa mayrigii waajibi walxaydu dhiiggii caadaduna markuu go-o dee dumarkii mayri baa ku waajibay wanifaasu dhiiggii dhalmadu isna markuu ka go-o dumarkii mayri baa ku waajibaya walwilaadatu dhalmadii iyaduna waxay waajibisaa mayri waynu soo sharaxnay qaabkay dhalmadu u waajibiso mayri iyadoo aan dhiigba waa gabadhii maalan umushay kadibna aan dhiig caadaba dhiig dhiig dhalmaba ka imanba ilmihii bay dhashay dhiigba iskumay arag mayri ma laga doonayaa ha waa laga doonaya maxaa ku waajibiyey nifaas kuma waajibin oo nifaasba may arag laakiin dhalmada lafteeda yaa waajibisay mayriga walmowtu waxaa kale oo waajibiya waxaa kaloo waajibiya mayrigii dee geeridii qofkii bani aadamka markuu dhinto dadkii noolaa waxaa ku waajiba inay maydhaan lixdaa ayaa waajibiya mayri culamada qaarkood baa mid toddobaad ku daro oo waxay idhaha hadii qofka gebigiisaba nijaaso lagu dhabooqo tin iyo cidhib haddii nijaaso lagu dhabooqo de saw markaa inuu iswada maydhaa waajibi mayso ila inuu nijaasadii iska daa lakiin taasi dee waa baabkii isaalatulnijaasahay gelaysaa ee xadasulakbar ma aha kuwanna waxa weeyaan waa axdaaftii faslun furuudu اlgusli itnaan haddaba maydhigii waajibay arkaantiisu isaga waa imise weysada arkaanteeda imisay ahaayeen lix bay ahaayeen maydhiga arkaantiisu waa laba un kow anniyatu niyadii oo iyadana goormay noqonaysaa markaad qaybta ugu horeysa biyaha taabsiinayso de doonto markaad istijoonaysaba aad xubnihii maaragtay waxa weeye labadii dalool aad nadiifinayso markaa lafteeda inaad niyeyso weeye mayrigii si aanad hadhow toola haddana taabasho dambe ugu baahan oo markaa mayriga iyaguna ay u raacaanoo sidaa markaad u raaciso dee saasaaba iyaguna markaa ay ku daahiroobeen niyo dambe markaa lagaagama baahna inaad niyadii markaa haddana aad soo cusboonaysiiso looma baahno waajib noqon mayso furuud alghusl ithnaani waa laba anniyatu niyadiiyo noqonaysa markaad maydhigii bilaabaysid wa tacmiimu اlbadani bilmaa'i rukniga labaad waa inaad jirhkii oo dhan aad ku caam yeeshood wada gaadhsiiso biyihii tin iyo cirib waa inaad biyaha wada gaadhsiiso wax alla wixii ooga xisaabsanaa ee dibad lagu xisaabinayay aan guda ahayn oo dhanba waa inaad maydho oo aad biyaha wada gaadhsiiso timahaagii kuwii cufnaa iyo kuwii kaleba waa inaad gudaha biyaha u gaadhsiiso oo diirka xataa halkan timuhu ku yaallaan gudaha diirka ku jira waa inay biyihii gaadhaan tacmiimu lbadani bilmaai waa inagii weliba sheegnay de qofku markii uu fadhiisto xubnihiisa muuqanaya in marka kale aan muuqan waa inuu markaa maydho intaa muuqanaysa markuu fadhiisto gudihiisii ah waa inuu maydho faslun shuruuطu اlwuduuءi casharatun marka arkaantii maydhu waa labadaasu maxaan lagaa rabin tartiib lagaama rabo markaad maydhanayso tartiibtii waajib ma aha tartiibtii waajib ma aha muwaalaadka isku xidhiidhintiina waajib ma aha intaad qayb imanka maydho ayaad hadhowna qaybta kala maydhi karta shuruuط اlwuduuءi weysada shuruuddeedu casharatun toban shardi weey toban shardi iyay weysadii u baahanta kow alislaamu islaamnimadii qofkani waa inuu muslim yahay isagoon weli shahaateynkiiba ku dhawaaqin horta weysayso haddaad tidhaahdo aada soo islaamtide horta qalad weynna waad gashay oo ninkaa islaamnimadiisii dib baad u dhigtay oo mid lagu ogol yahay ma culimmadu waxay idhahdaan adigoo khudbadaynaya hadduu mid lagu keeno gaal islaamaya khudbadda waad soojinaysaa oo horta kanaad shahaada u qabanaysa ilan arrin culus baa timid ninkani laba rabo ilbriqsi inuu ku sii harsanaado gaalnimada iminka dadkan dadka soo islaamiya waxay yidhahdaan jimcaha aad islaamiya masaajid kugeyn doonaa iska sug arrintaasi waa arrin khatarteeda iska sug waxa la yidhahdaa ma jiro waan islaamaya buu hadda ka gaarsi ashhadu alla ilaha nafta ka bixi kartaa markaas iyar kadib naftu ka bixi karta hadda u qabo shahaadateynki hadaba ee weyse islaamnimada ka horeysay weyse ma aha wax ka soo qaad male al islaamu islaamkii baa lagama maarmaan qofku waa inuu muslim yahay markuu weyseysanayo watamyiizu waa inuu wax kala garanayo waa inuu wax kala garanayo qof aan waxba kala garanaynin weyse u jiri mayso waa haddii aan xajka la joogin haddii xajka la joogo oo qofkii waalaa la dawaafinayo waa loo weysaynaya ama ilmihii yaraa la dawaafinayo waa loo weyse qaadaya waana la asturaya cawradiisa laakiin wixii ka soo haray weyse ma asaxdo haddii aanu qofka caqligiisii aanu joogin التمyiiز markaa تmyiizku wuu ka macno balaaranaya caqligiio caqligii qofkii waa laa un baa ku baxayay tamyiizka waxaa baxaya ilmihii yaraaya aan weli dee wax kala garan markaa u waalan yahay kaa la odhan maayo laakiin weli heer uu wax kala saara ayaanu gaadhin والنaqaaءu can الxayd in laga maran yahay oo qofkii dumar ahayd ay ka maran tahay dhiiggii caadada dhiiggii caadada waa inay ka maran tahay iyadoo dhiigiile waxba weysadu sheegi mayso waxba weysaysan mayso xataa markay seexanayso inay weysaysato looma sunneeyo kole day dhiigiileedahay la mid maaha qofkii janaabada qabay ee la odhanayey weysayso oo markaa kadib seexo iyadu la mid ma aha ee waxba u weysaysan mayso weyse ka asixi mayso wanifaasi waniqaau can innifaas dhiiggii dhalmadana waa inay nadiif ka tahay gabadhu markay weysaysanayso wa camaa yamnacu wusuula almaai ila albasharati waa inuu qofku nadiif ka yahay oo uu ka maran yahay camaa yamnacu wixii diidayey wusuula almaai biyuhu inay gaadhaan ila albasharati diirka markaad weysaysanayso waa in ay aad ka maran taho jirhkaagii uu ka maran yahay wixii biyaha u diidayey inay jirhkaaga gaadhaan haddaad cidiyo dhaadheer leedoo wasakhi ka buuxdo de halkaa markaa may gaadhin biyihii weysadu ku asixi mayso haddii aad xamuurad iyo wax ismarisay ka xaquuqmaya weysadii ku asixi mayso laakiin xinihii isagu waxaa la yidhi jirmi male ama yani waxa weeye malaha jir malaha qaadmaya oo diirkii ka maartay qofka maartay waxa dul yaala malaha isagu waa midab uu maadaama uu midab uu yahay xinnuhu dhib male waa xinnihii markaa de ku haray midabkii xinnaha maaha xinnihii wali ku dul yaalay xinnaha de waa iska jarays midabkii soo haray waa midab uunkaasi laakiin wixii jidh leh jirmi leh ee ku dul yaala waa inaad iska qaado intaanad weysada bilaabin intaanad maaragtay xubinkii aanad maydhin maxaa yeelay mar haddii aan diirkii aanay biyuhu gaadhin weysadu ku asixi mayso marka wax kasta oo diidaya oo mancinaya in biyuhu halkii la rabay ay gaadhaan isagana waa in nadiif laga yahayo waa shardi aan weysadii asaxaynin la-aantii ya wax kasta oo midab uuna wixii midab uunihi dhib male hadduu midab keliya yahay marka qaacidadu waa saas haddii midab keliya meesha uu ku harsan yahay midabku dhib male haddii laakiin shaygii aad marisay wax kamid ihi weli meeshan ay dul yaalaan dadka qaarkood oo kale waxay sameeyaan kuwan dee wax isku qorqoraan meeshii bay qodayaan kolkay qodaanna waxbay ku shubayaan madow marka waxaasi dee waa wax meeshii yaallo weeyaan maaha midab keliya wax meeshii yaallo weeye kaa weysa u asixi mayso xataa qaarkood waxay sameeyaan dhiigga iyo waxbay intay fadhiisiyaan ay meesha ay mariyaan kaasi dee markaa waaba nijaasaysan yahayba ilan dhiiggu waa nijaasi waxba markaa kaasi u asixi maayaan wa camaa yamnacu wixii diidaya usuulalmaa'i biyah biyuhu inay gaadhaan ila albasharati inay diirka gaadhaan wixii mancinaya isna waa in meesha laga qaado wa anlaa yakuuna waa inaanu ahayn cala alcudwi xubinka dushiisa maa yugayiru lmaaa wax biyaha bedelaya wax biyaha bedelayaa waa inaanay xubinkii saarayn haddii maalan saabuun iyo waxyaalo noocaasa aada marsan tahay deetana aada maydho dee biyihii way isbedeleen biyihii isbedelay baa ku dul soconaya biyahani kol hadday bedelan yihiin kuu noqon maayaan biyo tahuura wax daahiriya biyo bedelan wax ma daahiriyaan marka markaad saabuuntii ka maydho waa inaad haddana dib aada meeshii u maydhaa marka la maydhanayo qodobka waa in aada loo ogaado markaad maydhanayso marka hore saabuntii baad meesh yar qoysay baad saabuntii ismarisay markaad isqoynaysay haddii biyuhu ay wada gaadheen oo jirka dul carareen kadibna aad saabunta mariso dhib male maydhigii horaa ku daahiriyeyba laakiin haddii intaad saabunta qoysay ama aad jirka qaar qayb qoysay uun aad wada marisay saabuntii biyihiina aad ku sii dayso biyuhi saabuunluna aad iska saartay dee meelaha qaarkood bay biyahan iyagoo bedelan mareen marka inaad biyo kaloo nadiifa dib haddana jirka wada dul mariso ood iskaga maarata waxa weeyaan aad isku jirkii ku daahiriso iyaad u baahanaysa waa qodob markaa muhiima oo in la ogaado loo baahay biyo saabuun le waxba ma daahiriyaan biyo hadday saabuun leeyihin nijaasana ma daahiriyaan weysana ma galaan maydhina kuuma gelayaan wa anlaa yakuuna waa inaanu ahayn cala alcudwi xubinka dushiisa maa yugayiru lmaaa wax biyaha bedelaya yacni takhyiir iyo bedelaad badan oo meesha ka saaraysa ilaaq ismi ilmaa in waxaan waa biyo un la yidhaahdo oo marka lagu weydiiyo waa biyo saabuunla hadday noqonayaan xagga isu bedelayaan biyahaasi markaa weysadii kuu geli maaya waalcilmu bifardiyatihi waxaa kale oo shardi waa weysadii dee qofku inuu og yahay waxaan inay waajib tahay weysadani haddaanu garanaynba weysadu inay waajib tahay lagu yidhi waa la weysaystaa deetana waanu garanayn maay weysada intl may fiican tahay uuna waa sunne mise waa waajib ama uu sunnaba moodayo uma asaxaysa markaa weysadaasi waxay la mid tahay un salaaddii oo inagii soo marnay haddii qofku aanu garanayn salaaddan uu tukanaya inay waajib tahay u asixi mayso wa anlaa yactaqida waa inaan u aaminin fardan min furuudihi furuudii weysada mid kamida sunnatan sunno waa inaan u aaminin sida wejigii oo kale hadduu moodayo wejiga in la mara inay iska sunno tahay weysadu inay waajib tahay wuu og yahay laakiin wejiga ayuu sunno u qabaa ama gacmaha ayuu waxa weeyaan sunno u qabaa ama lugaha ayuu sunno u qabaa ama madaxan la masaxayo ayuu sunno u qabaa kaana weyse u asixi mayso walmaau tahuuru waxaa kale oo shardi ah dee biyihii tahuurka ahaa biyihii wax daahirinayey ee aan nijaastana ahayn sidoo kale biyo wax daahirihi bedelay oo magicii biyanimo uu ka saarayna waxa weeye aan ahayn waa inaanay ahayn waxnu ku weysanaya wuxuu ku weysanaya waa inaanay ahayn biyo nijaasa iyo biyo inta wax ku dhaceen daahiri uu bedelayoo magacii biyanimada uu ka saaray oo ama wax kalaba magac kalaba yeeshay ama biyo wax lagu larayo magacoodii noqday biyo saabuun leh biyo sonkor leh haday sidaa noqday shaah wixii noocaa noqday dee laguma weysaysan karo biyaha marka lagu weydiiya ad odhanaysa waa biyo sonkor leh ama waa biyo saabuun leh ama waa biyo waxaasi cadar leh ama waa biyo caana leh markaad leedahay intaad caanihi marka maalan lagu daray biyaha noocaasi biyo lagu weysaysan karaya ma waa in wax marka lagu weydiiyo waxaani waa maxay ad odhanaysa waa biyo markaasaad ku weysaysan karta ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث ودخول الوقت وقت سوغلديسي iyo walmuwaalaatu xiriirintii labadaasi lidaa'imi lxadai bay u yaalaan qofkii weyse jabkiisu uu joogtada ahaa waqtigoo soo gala waqtigii salaada inuu soo galo weysada ma u shardibaa qofku hadduu caafimaad qabo oo xada ama weyse jab joogto ah aanu lahayn inuu waqtigii salaadu soo galay shardi uma aha salaadda waqtigeedan soo gelin baad usii weysaysan kartaa shanta salaadood baad hal weyso ku tukan kartaa laakiin dadka qaarkood ayaa weyse jabkoodu joogto yahay qofkii kaadiduuni ka tibqaysay ee aanay joogsiba lahayn ama neeftu ay ka socotay ee aan kantaroolka lahayn qofka noocaasa waxaa la yidhahdaa daa'im اlxada salisu lbowl qof kaadidiisu ay dareereyso weey ama salisu riix qof markaa urtiisneeftiis hawadii neeftii ay markaa ka socoto salis baa la odhanaya qofkii marka ficilka noocaasana salas baa la yidhahda bifatxi laam haddaba qofkii haddii uu yahay qof salasulbowl leh oo kaadidu ay ka socoto u waxaa la doonayaa salaad walba markuu waktigeeda soo galo inuu weyse cusub weysaysto horena u tukado oo aanu sugsugin inuu jamac sugaye mo aduu jamac sugaya dhib ma laha laakiin iyo qof gabadhii mustaxaadada ahayd baa la mida gabadhii dhabar furanka lahayd dhiigu ka socday goormay weysaysanayaan kuwa dadkaasi waxay weysaysanayaan marka waktigii salaadu soo galo salaad walba waktigeeda iyay u weysaysanayaan sidoo kale iyaga waxaa u shardiya weysadooda almuwaalaa xidhiidhin inaan la kala goyn markii wejigii maydhaan haddana isla markiiba ay gacmaha maydhaan isla markiiba madaxa masaxaan isla markiiba ay lugaha maydhaan oo looma ogolaa intay wejigii maydhaan inay muddo kadib ay gacmaha maydhaan waayo waxa la doonaya intay hore weysaystaan inay salaadiina isla hore ugu xigsiiyaan maxaa yeelay iyaga xadadkii baa ka socda laakiin qofkii caafimaad qabay ee arrintaas aan qabini intuu wejigii maydho haddana hadduu marka muddo kadib haddana gacmihii maydho haddana muddo kadib uu madaxii masaxo haddana muddo kadib uu lugihii maydho waa caadi lakin de maxaa shardiya waxaa shardiya inaan de waxyaalihii weysada jabinayay intaa dhexdeeda aanay ka iman hadduu markuu wejigii maydhay kadib xoogaa sugayo naafi ka timid uu haddana gacmihii uun maydho u socon mayso de ma aqaan meel laga keenay dadka qaarkood ad ka maqlaysaa kuwa odhanaya weysadu haddaanay dhammaystirmin maba jabto weyse aan dhamaystirmin ma jabto meel alle meel ka keenan ma garanay wax jira maaha wixii weysada oo dhan jabiyaa qayb weysada kamidana wuu jabinayaa markaa haddii naafi kaa timid haddaad weysadii bartanka kaga jira waa inaad dib usoo bilowdo wdukuululwaqti buu yihi waqtiga soo gelidiisii iyo walmuwaalaatu xidhiidhintii isku xidhiidhintii ayaa lidaa'imilxadai labadaasi waxay shardi u yihiin qofkii daa'imulxadaka ahaa daa'imulxadana waa qofka aynu sharaxnaye cudurka maarata waxa weyaan ku dhacaye ama gabadha dhabar funanka ku dhacaye dhiigu ka socdo ama ninkaa ama maarata dumarba qofka markaa weyse kaadidu ay ka socotay ka tifqayso ee aanay joogsiga lahayn faslun nawaaqid lwuduui arbacatu ashyaaa nawaqid اlwuduءi jabiyayaasha weysadu waxyaalaha weysada jabiyaa arbacatu ashyaaa afar arimood wey alawalu midka koobaad alkhaariju waa wixii ka soo baxay min axadi sabiileyni labada jid mid ahaan labadii jid waa maxalkii kaadidu ka soo baxaysay iyo maxalkii saxaaradu ka soo baxaysay labadaa weeyaan sabiileynku haddaba labadaa wixii ka soo baxaa weysada wuu jabiyaa min qubulin xaggan hore ee kaadidu ka soo baxdo wixii ka soo baxa aw duburin ama xaggii dambe ee ay maaratay saxaaradu ka soo baxaysay wixii ka soo baxaa wayse waa jabiyaa riixun khaarijkaad ka bedelaysaa riixun waxa weye neef ayaa weysada jabinaysa meelaha labada meelood ka soo baxday aw hayruhu ama wax aan neef ahayn ba hadduu doona ha noqdee wax kasta oo ka soo baxay oo inagii nidhi markaynu safiinahay kii salaadda aynu akriyeynay xataa haddii qofkii maalan xubinka wax laga geliyo dhakhaatiirta ama maarata si kaleba wax looga wax lagaga dhaadhiciyo kadibna laga soo saaro markaa sidaa wax uga soo baxeenba qaybtii ugu horreysay la soo jiiday weysadii way jabtay markan hore waxaan la gelinayey weyse qabay qofku hadduu maalan wuu weyse qabay gelitaankii weyse kagama jabayso waxaan ama xagga dambe ha laga geliyo ama xagga maarata waxa weeyaan xubinka kaadida ha laga geliyey markii wixii lagu dhaadhiciye qofkii la geliyo weyse ma jabayso laakiin marka la soo bixiyo ee inta yare ugu horreysa ama ay soo baxdo dibba haddii wax u soo noqdaan markaasaa waxaa la odhanaya weysadii way jabtay maxaa yeelay labadii maxal mid kamiduu wax ka soo baxay waxaa ka soo baxay wuxuu yahay inagu ma eegino wuxuu doonaba ha noqdo ila almaniya waxa keliyoo laga soo reebaya waa manida biyahan bani aadamku ka abuurmo biyahaasi soo bixitaankoodu mayri buu waajibiyaa bay culimmadu yidhaahdeeni weyse ma waajibiyo oo isaga weyse jab ma keeno laakiin mayri ayuunbay waajibiyaa oo qofku isagoo weyse qaba haddii inta uu fikiro ama uu wax dareemo biyihii ka soo boodaan waxay culimmadu leeyihiin muu weyse jabine laakiin wuu janaaboodayo mayri baa ku waajibay mayri baa ku waajibay saasay markaa culammadu ay leeyihin markaa maxaa ka dhalanaya arrin insha allahu tacala kutubta waaweyn noogu iman doonta waa iska masale dadka badankeed u baahan yihiin ma aha kutubta waaweyn bay noogu iman doontaa insha allah taala farqiga u dhaxeeya wiisada wuu jabiyaa way jabiyaan iyo ma jabiyaana mayri uun bay waa jabiyaan athani marka qodobkii koowaad waa ka waa wax kasta oo ka soo baxay labadaas sabiil mid ahaan ka soo baxay athani qodobka labaad ee weysada jabiyaa zawaalu lcaqli waa miyir doorsoon qofkii inuu miyir doorsoomo binowmin hurdaha ku miyir doorsoomo aw hayrihi ama wax kaleba ha ku miyir doorsoomo uu waashay uu suuxay waa la suuxiyo koome ayaa la geliyey uu sikhraamay waxaasoo dhan caqligii waa doorso marka dee caqligi doorsoomay weysadii way jabtay ilaa keliya waxaa laga soo reebi nawma qaacidin mumakinin maqcadatahu min alardi nawma qaacidin qofkii fadhiyey hurdadiisa kaasoo mumakinin u makansiiyey maqcadatahu salkiisii oo ku qabtay min alardi dhulka ku haya qofkii salka dhulka ku haya ee sidaa isagoo markaa waxa weye u fadhiya oo salkii dhulka ku haya ama kursibadda ku fadhiya oo ku haya maarata waxa weyaan salka haddii qofkii uu gamco hurdadaasi hadday doonto hurdo weyn ha noqoto saacadaba ha hurdo hadduu doono dee qofkaasi ma weyse jabin salaad hadduu ku jirayna ka warramo salaadiina kama jabayso fadhi buu ku tukanayey kursigii buu ku fadhiyey uu gamaayo dee muu weyse jabin salaadiina kamay burin salaaddiisiina way u jiraysa markaa waa suuradaas waa waa laga soo reebaya waxaa laga soo reebaya qofkaa zaa'irulcaqliga ah markaa markuu haddana toosu halkii u marayinbu ka sii wadaya salaada ilaa nawma qaacidin mid fadhiya hurdadii mooyaan oo mumakinin u markaa makansiiyey maqcadatahu salkiisii min alardi lakin hadduu ku seexdo maalan sujuudi dadka qaaroo sujuuda ku gamo sujuud hadduu gamo in yarba ha noqotee maxaa la odhanayaa waad weyse jabtay orodoo salaadii soo weysayso dib markaa salaaddii ugu soo celi baa la ilaa nawma qaacidin mumakinin maqcadatahu min alardi athaaliثu qodobka saddexaad ee weysada jabiyaa iltiqaau basharatay rajuli waimra'ati kabiirayni ajnabiyayni min gayri xaa'ilin iltiqaau basharatay rajulin waimra'ati kulanka labada jidh ee rag iyo dumar ay kulmaan labadaasoo kabiirayni waaweyn ajnabiyayni isgeya oo ajnabi kale ah min hayri xaa'irin wax kala teedaana aanu jirin rag iyo dumar hadday istaabtaan weysada way kala jabi way iska jabiyaan laakiin shuruud baa ku xidhan shuruudda ku xidhani waa maxay waa inay labaduba laba roonroon yihiin kabiirayni roonroon un baynu odhanaynaa waayo qaangaar inay noqdaan khasab ma aha waananu soo sheegnay safeenutusaladkii masalada ku soo sheegnay waa in labada mid waliba uu gaadhay heer uu dareen yeelan karo ama isaga wax laga dayi karo marka waa in dareen qof yeeshay uu markaa labada mid waliba uu noqon karay xadulijtihaa waa in mid waliba gaadhay qaangaar khasab ma aha markaa hadday weyse qabeen oo istaabteen walow min hayri qasdin yaanay uba qasdinba waxbaad kala iibsanaysa lacagtiibaad u dhiibistiri markaasay farihii isku dhaceen dee weysadii way jabaysa iltiqaau basharatay rajulin wamra'atin qof dumara iyo nin jirhkoodu inuu kulmo kabiirayni laba markaa roonroon ah yacni waxa weeye heer dareen gaadhay ajnabiyeyni waa inaanay isgeyin waa inay isgeyaan waa inay laba qofoo isgeeya yihiinoo aan maxram isu ahayn ilma iyo hooyadii waa inaanay kala ahayn inaan iyo hooyadii ama walaashii ama edadii ama habaryartii ama inantiisii kuwaas waxba ka jabin maayaan laakiin labadii qofay iskeeyi labadii isqabay way iska jabinayaan min hayri xaa'ilin waa in aanu jirin meeshaasi wax u kala dhexeeya haddii mara udhaxayso maraa udhaxaysay dabeetna way istaabteen ama galoofisbaa way gashanaayeenba dabeetna gacmahoodii baa istaabtay waxba weysadii iskama jabinayaan alraabicu qodobka afraad masu qubuli اlaadamiyi in la taabto qofkii bani aadamka ahaa xubinkiisii hore ee kaadidu ka soo baxaysay aw xalqati duburihi ama wareegii dabadiisa in la taabto wareegii dabadi halkii saxaradu ka soo baxaysay intaa yareeda godkaa wareegaas in la taabto ama xubinkii kaadidu ka soo baxaysay dee ninka waaba dekerkiisii ee qofkii dumar hana farjigeedii in la taabto ayaa iyadana weysadii ay ku jabtaa lagu taabto bibaطni raaxa gacanta calaacasheeda ama qeybtaa bogga ah xaggan dhabarka maaha intan curcurka boggiisaa in lagu taabto marka raaxadii iyadu waa intan dhexe intaa dhexe in lagu taabto ama buطuuni اlasaabic faraha boggoodii in lagu taabto xubinkii ayaa weysada jabiya marka halkan waxba shuruud u dhigi mayno qofku ama naftiisa ha taabto ama qof kaleba ha ka taabto waa inagii odhan jirnay hadday hooyadii ilmihii yaraa najaasadii ka maydho kaadidii ka maydho ilmaheedii deetana xubinkiisii ay taabato ilmihii yaraa ee kujirkaba ahaa ama kaba yaraa deetana ay xubinkiisii taabato hadday weyse qabtay weysadii way ka jabtay weysadii way ka jabtay maxaa yeelay masu qubuli aadamiyi qof aadame uun ah in markaa qubulkiisii la taabto qodobkaas ayaa qabtay masu qubulilaaadamiyi markaa batnu raaxa iyo butuun asaabicna waa inagii ku xadaynay marka labadii gacmood sidaa laysugu daboolo ee weliba laysku yar cadaadiyo inta isqabsanaysa wey sidaa laysugu yar cadaadiyo intaa isqabsanaysa intaasaa haddii xubinkii lagu taabto weysadu ay jabaysaa الرaaبع buu yihi masu qbul الaadamiyi aadame qubulkii in la taabto aw xalqati duburihi ama wareegii salkiisa ama dabadiisa la taabto bibaطni الraaxati baabacada bogeeda lagu taabto aw buطuuni الasaabici ama faraha bogooda lagu taabto faصlu wuxuu ihi man intaqada wuduu'uhu qofkii weyse jabay xaruma calayhi waxaa ka xaaraan ah arbacatu ashyaaa afar qodob afar arrimood baa ka xaaraan kow asalaatu qofkii aan weyse qabin salaadii waa ka xaaraan waطawaaf kacbadii inuu ku awaafaana waa ka xaaraan wamasulmusxafi kitaabkii qur-aanka ahaa inuu taabtaa waa ka xaaraan wa xamluhu inuu qaadaana waa ka xaaraan kitaabkii qur-aanka ahaa inuu taabto waa ka xaaraan ama qur-aanka laftiisiiba ha taabto ama meel aanay waxba ku qornayn laakiin kitaabkii ka mid ah ama jaldigiisiiba looma ogola inuu taabto kaasi waa taabashadii qaadidiina hadday taabasho la socoto dee hadalba male oo dee taabashadii baa ay soo gelaysa haddaanay taabasha la socon uu qur-aanku maalan side leeyahay oo sidihii uu qabanayo uu sidaa ku qaadayo ama inta uu maaragtay wax soo qaado uu sidaa u hoosgeliyo uu ku dallacayo waa ka xamligi waa xamligugaas soo gelaya markaana qaadiddii kitaabka qur-aankaa uu qaadayey baa iyaduna mamnuuca marka inuu kitaabkii qur-aanka ha qaadana lama ogola inuu taabtana lama ogola qaadiddu laakiin waxaa la ogolaanayaa haddii wax kale ay la socdaan boorso yaroo kitaab qur-aana iyo waxyaalo kale ay kugu jireen inaad qaaddo waa la ogol yahay laakiin waa inaan qasadkaagu qur-aankoo keliya ahayn qasadkaagu waa inaanu qur-aankoo keliya ahayn waxaa kaloo la ogol yahay inaad qaaddo haddii qur-aankii uu meel maarata waxa weeyaan liidata ku dhaco ama inuu sii dhacayo aad aragto adna aanad weyse qabin oonad ka gaari karin wey inaad soo weysaysato inaad markaa qaado qur-aankii maxaa yeelay waxa lagugu diidayey taabashadiisu iyo qaadidiisu maxay ahayd ixtiraam qur-aanka la ixtiraamayay ahayd de inaad meeshaa wasakda a kaga tagto ama ha ku dhace aaddayso iyaa ka sii daran qaadidiisi marka markay xaaladdaasoo kale ay noqoto haddaad doonto janaababa aad qabtide qur-aankii inaad taabato ama aad aada qaado waa lagu ogolaanaya laakiin wixii intaa ka soo har lagu ogolaan maayo waxaa kaloo lasoo reebaya iyaduna muhiima inaynu hadda sii sheegno waxyaalo badan oo inoo iman doono aynaan hadda sheegayn baa jire lakiin inta muhiimka sana hadda aad baa lagu sii baahan yahay ilmihii carruurta hay qur-aanka baranayay weysadii looma ilaalin kara mar kasta marka isaguna waxay yidhahdeen loo diidi maayo haddii uu bilaa weyso kitaabkii qur-aanka ahaa iskaga qaadanayo ku akhrisanayo maarata waxa weeye ku qaadanayo uu ku taabanayo loo diidi maayo musxafkii waxaa la mida wax kastoo qur-aanka ugu qoran yahay looxii qur-aanka lagu qorayay maadaama qur-aanka ku qoran yahay ama buugba haddaad qur-aanka ku qorato dee buuggaasi musxaf buu la xukun noqonaya waa inaad markaa sidii musxafka u ilaaliso haddii kitaabka markaa qur-aanna ku qoran yahay hadal kalena ku qoran kitaab tafsiiroo kale uu yahay qur-aan iyo wax israacsan haddii tafsiirku uu ka badan yahay qur-aanka dhib ma laha waad qaadi karaysa haddaad galoo fiska shato qur-aankii ma taaban karaysaa maya xaailku halkan macno ma samaynayo bilaa xaail halkan ka samaa laakiin haddii wax kaa baxsan oo kaa qalin oo kale iyo qori aad saa ugu taabato ama aada baalashiisa qaar ku rogto waa la ogol yahay iyada waayo wax kaa baxsan lamana odhanayo qur-aankii baa taabatay laguma odhan lakin haddaad galoo fiska gashato aad kitaabkii sidan tidraahdo dee waxa loo kitabki baa taabatay halkaasa waxaa kaaga soo baxaya markaa moobilkii qur-aanka uu ku jiray moobilkii qur-aanka uu ku jiray moobilkii haddaad qaaddo dhib ma laha haddaad qur-aanka qasadkaagu aan qur-aanka ahayn moobilka inaad qaadata hadday tahay waa inaga in idhi boorsadii haddii waxyaalo fara badan ay ku jiraan qasadkaagu unbaa laeega haddaad qur-aanka u qasadayna waa laguu diiyo haddaad waxaan shantadda qaaduna ay ka ahayd ama alaabtaa kale la socoto qasadkaagu waa ama aad iska idlaaqday waa laguu ogol yahay markaa moobilkii markaad marka qaadaysa maxaad qaadaysa hadii lagu yidhahdo waxaad odhanaysaa ma qur-aankaan qaadaya ad odhanaysaa mise moobilkaan qaadaya moobilkaan qaadaya markaa lagu diidi maayo laakiin rogiddii aada farta ku rogaysay marka maxaad taabanaysaa marka musxafkii uu qoran yahay ee uu bannaan yahay eed sidaa leedahay maxaad taabanaysaa waa qur-aankii muraayadan yari xaail weyn ma noqonayso qalinkii la mid noqon maysa goloofiskii la xidhnaa unbay la mid tahay markaa taa iyada waa lagu diiday haddaanad weyse qabin inaad sidan ugu rogto waa laguu diiday haddaanad weyse qabin laakiin qaadidii moobilka laguu diidi maayo wayaxrumu cala aljunubi qofkii janaabo qabay isaga waxa ka xaaraana kii janaabada qabay waa qofkii xubinkiisa maarata waxa weeyaan xubin dumar geliyey ama maarata waxa weeyaan maarata waxa weeyaan duburba ama ay maniyi ka timid labadaasaa junub noqonaya haddaba qofkii markaa junubka ahaa sittatu ashyaaa lix baa isagana ka xaaraana asalaatu salaaddii waa ka xaaraan waawaafu tawaafkiina waa ka xaaraan wamasulmusxafi kitaabka qur-aankaa taabashadiisii waa ka xaaraan wa xamluhu qaadidii afartii ka aan weyse qabin xaaraanta ka ahayd kii janaabo qabayna horta xaaraan bay ka tahay maxaa ugu soo kordhaya walubsu fi lmasjidi masaajidkoo lagu nagaado iyo iyaduna ka xaaraana marka inuu gudbo waa loo ogolya halkaasuu ka soo galayo inuu gudbuu doonaya xaaraan noqon mayso laakiin hadduu dhex fadhiisanayo ama dhex istaagayo ama uu dhex socsoconayo waa ku nagaansho uu masaajidkii ku nagaanayo oo xaaraan bay ka noqonaysa wa qiraa'atu alqur'aan qur-aankii inuu dusha ka akriyo ama kitaab uu eegayaba uu ka akriyo yaanu taabaninbe waa xaaraan bay ka tahay kii aan weyse qabin hadduu dusha ka akriyayo looma diiday laakiin kan janaabo qaba xataa dusha kama akhriyi karo qur-aankii xataa dusha kama akhriyi karo wayaxrumu bilxaydi dhiiggii caadada isagana iyo kii dhalmaduna waa lamid uune waxa ku xaaraan noqda casharatu ashyaaa casharatu ashyaaa nacam casharatu ashyaaa fatxi shiin toban shay ayaa xaaraan ka noqonaya kow asalaatu salaaddii waa ka xaaraan waawaafu awaafkiina waa ka xaaraan wamasulmusxafi qur-aanka taabashadiisii waa ka xaaraan wa xamluhu qaadiddii waa ka xaaraan walubsu fi lmasjidi masaajidkoo lagu nagaadaa waa ka xaaraan wa qiraa'atu lqur'aan qur-aankii dusha laga akhriyay waa ka xaaraan lixdii junubka xaaraanta ka ahayd iyaguna waa kuwaasoo lixdiiba xaaraan bay ka yihiin afarna way la dheer tahayoo wasawmu soonkiibaa ka xaaraan gabadhi mar hadday dhiiggii caadada ama dhalmada leedahay waalaaqu furiinkiibaa ka xaaraana markaa furiinkii de yuu xaaraan ka noqonaya mayada mise ninka de waa ninka ilaan iyada waxma furaysa iyadaa la furaya markaa ninkii inuu gabadhiioo dhiiggiila fura waa xaaraan wey iska furuun maaha markaad cadhooto ku sii daa-uun maaha waxa weeye waad eegeysaa waktigii la furayey miyey joogtaa mise ma joogto way inoo iman doontaa insha allahu tacala kitaabada dambe ayay axkaamta talaaqu inoogu iman doontaa markaa ninkii gabadhiioo dhiig leh inuu fura waa xaaraan waalmuruuru fi lmasjidi masjidkii inay dhex marto iyo xaaraan ka noqonayso ka gudubto in khaafat talwiihahu inay wax kaga daataan oo ay wasakhayso hadday ka baqayso in wax kaga daataan hadday ka baqayso masaajidkii inay ka gudubto iyaa iyaduna xaaraana laakiin haddaanay ka baqanaynin sidii de junubkii unbay la mid noqonaysaayo inay intay soo gasho xaggaa uga gudubtoy dhaafto xaaraan ka noqon mayso walistimtaacu waxaa kale oo ninkeedii xaaraan ka noqonaya inuu ku raaxaysto oo maaragtay xitaa taabto bimaa bayna asurati waalrukbati xudunteeda iyo jilibkeeda inta u dhaxaysa inuu markaa taataabasho iyo wax lamida uu ku sameeyo iyaa iyaduna xaaraan ka ah oo aan loo ogolayn jirhkeeda intiisii kale iyaa xalaal u ah laakiin intaa xudunta iyo jilibka udhaxaysa inta ay dhiigga leedahay taaban maayo o u dhowaan maayo wsala allahu waslm calaa nabiyina maxamed allah